Wasaaradda Amuuro Gudaha Federaalka iyo Ra-iisul Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka qabatay kulan ku hadlaya xuquuqda siyaasadda hanraajada ee dowladda hoose. Kulankan ayaa waliba ka qayb galay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Guddoomiyaha Gobolka Jubbada Hoose, Ururka Hanraajada Gobolka, Ururka Dhalinyarada, Culumaaddin, iyo xanaankumada ururada bulshada rayidka ee magaalada. Guddoomiyaha Jubbada Hoose Xasan Cabdi Guure ayaa ku hadlayay ka qaybgalka siyaasadda ee hanraajada.
Maalmahanba dooda inoo socdaysa aad ogeedeen haweenka ku saabsan oo ah in haweenka laga qaybgeliyo siyaasadda dalka muddo hadda maxaa laba wiig saddex wiig laga joogo ka hor halkan aan iskugu nimid wixii inoo socday waxay ahayd dood haweenku soo bandhigeen oo ahayd in laga qaybgeliyo siyaasadda dalka iyo mataqaanaa wax kasta oo la qabanayo in dumarka laga soo qaybgeliyo dooda oo haweenku ay soo jeediyeen islamarkaana ay maamulka iyo dowladda ay mataqaanaa xafiisyadeedu in howlahaas laga bilaabo ololo noocaas arrinta maanta waa arrin daba socota arrimahaas oo wasaaradda arrimaha guduhu ay soo qaban qaabisay oo ku saabsan in haweenka laga qaybgeliyo howlaha socda si sidii looga qaybgelin lahaa lana dhegeysto de wixii ra'yi ee mataqaanaa ay iyaga dhexdooda soo soo jeediyaan si hawshaa loo xoojiyo ayaa horta shirkan maanta uu ku saabsan yahay laiskuuna yeedhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuuro gudaha jubbaland oo munaasabadan ku hadalaya sharaxaadda kubiya walyaabo wasaaradda aan ku qorshaysiin hanraajada iyo arrimo siyaasadda
sida aan ognahay laba maalmood ah oo lagu baranayo qaabkii aada maaragtay ugu diyaargaroobi lahaydeen in aada maaragtay ka qayb gashaan dhismaha dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha waxaa u qorshaysan lixda bilood ee nagu soo aadan in ilaa markay u yar tahay saddex degmo priority shan baa noo ah laakiin lixdan bilood waa suuragal inaan shantaba ay noo suurageli kari weydo meelaha badan baa waxaa ka jiro maaragtay conflict siyaasadeed marka inta laga heshiinhayay inay labada laba degmo ay dib nooga dhacdaa dhici karto laakiin saddex degmo ayada waa lixdan bilood waa la dhisahayaa sharciga dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha guduhu diyaarisay waxaanu amudmanti ugu sameynay kuma caddeen haween haweenka kootada ay ku yeelanayaan maaragtay golaha deegaanka